ugu yaraantii sagaal askari oo ugaandhes ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku nafweeyeen dagaal shalay ka dhacay duleedka janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ka gadaal markii halkaasi ay isku fara saareen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo ciidamada uganda oo sahay ka keenay magaalada muqdisho islamarkaasina uu waday kuwo kale oo ku godoonsan janaale askari kale oo ugaandhes oo argagaxay ayaa la sheegay inuu cararay kaas oo nolol iyo geeri ilaayo iminka lagula yahay ciidamada uganda ayaa waxa ay baadigoobayaan saaxiibkood iyadoo meedadka kuwii kalena goobta ka qaatay ciidamada uganda ayaa dagaal ka dhacay duleedka janaale waxaa looga dhaawacay siddeed askari afar gaari oo nooca tawyada ah ayaa la xaqiijiyey in ciidamada uganda laga gubay dagaalka ayaa ahaa mid saacado socday islamarkaana diri-aan koobka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayey deegaano gobolka shabeellaha hoose ka tirsan sidoo kale ciidamada dowladda federaalk oo usoo gurmaday ugandheeska ayaa iyagana waxaa qabsaday dagaal culus weliga walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa intii aan faahfaahintan la helin waxa uu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaanuu sheegay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye dagaalada shalay ka dhacay duleedka janale khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey walaalo sida hadda aan xogta aan ku helayno khasaa'irka inta hadda na soo gaartay way ka badan karaan laakiin si hordhac ah ilaa iyo toban gaari wax ku dhow inay wax ka gaareen waxyaalaha laga xusi karo waxaa ka mid ah afar taaw in laga gubay ee ka mid ah gawaari kalena in khasaa'ir laga gaarsiiyey waxaa kaloo intaa barbar socoto in dhimasho badan ee meesha ka jirto oo soo gaaray labada meelba kuwa carrituurku ah iyo kuwa sawliyiinta labadaba intaba inay khasaa'ir uu soo gaaray kuwaasoo meelo badan kasoo kala gurmaday oo ciidankaas sahayada horkacay usoo gurmaday iyagana khasaa'ir ay gaaray ilaahay subxana wataala ayaa ku mahadsan qaar badan oo ka mid a ciidamada uganda ayaa go-doon waxay ku yihiin gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo ay adag tahay in safar dhulka ah wax lagu gaarsiiyo maadaama ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay go-doomiyeen kolley ciidan meel degan saa ka warqabto haddee wuxuu u baahan yahay saad la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay gurmad la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay agab kale oo la gaarsiiyo cadowga ilaahi subana watacaala ee gobolka meelo badan ka degan meelo badanoo ka mid ah way u suurageli weysay inay sahay gaarsiiyaan oo horey ugu quusteen waxaa ka mid ah hadda baraw oo kaleeto sahyadooda qoryoolio kaleeto ka mid ah meelo badan danowa ka mid ah buulaa ka mid ah meelaha hadda diyaaradii u adeegsadaan oo sahyada ay ku gaarsiiyaan dhulka kuma socdaalaan dhulka kuma socdaali karaan horey uga quusteen meelaha waxyaalaha hadda ay ku gaarsiiyeen waxaa ka mid ah inuu inay bad usoo mariyaan ama diyaarad ugu geeyaan meelaha keliya ay kaga harsanaayeen in dhulka soo mariyaan ayay ahayd markii ay gaarsiinayaan si fudud kuma gaaraan oo sahayadooda kuma gaarto waxaa suuragal ah guluf ciidan in laga horumariyo markii sahayada waxaweyaan in la gaarsiiya la rabo waa meel dagaal iyo dhiigbax iyo kamiin iyo qarax sahayada ay ku gaarto intaas ayaa hadda waxaweyaan ku harsan intaasna waxaan rajeynayna ilaahi subana watacaala awooddiisa annagoo kaashanayno insha allahu tacaala intaasna inay ka quustaano insha allah tacala iyagoo dulleysan ee meesha iskaga baxaana rajeynayna insha allahu tacaala sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan weliga shabeellaha hoose waxa uu dadka muslimiinta ugu baaqay in ay xaqa ku mintidaan islamarkaasina aysan ka tanasulin dadka dhammaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxana wataala aan ku mahadinna ilaahay subxana watacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan wayna noo muuqataa waxaana markhaati nooga ah dhacdooyinkii iyo mugtay dagaaladii walaalahai ay la gelayeen inaan tusaale noogu filan ilaahay subxana watacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan waxaa duulaankii ay ku yihiin ay ku socdaan waa shareecada ilaahi subxana watacaala uu raalli noogu noqday oo koonkan ugu talagalay lagu maamulo inay dumiyaan waxay u socdaan intaas waa annagana taasaan diidannahay insha allahu tacaala waana ka guulaysan doonaa dadka marka waxaa la rabaa inay ilahi subana watacaala u mahadnaqaan nimcadaas iyo mogtay dhexalgalkaas iyo guushaas ilahi subana wataala una gaarsiiy ilahi ay noogu mahadiyaan waa la rabaa dadka waxaa kaloo la rabaa inay sugnaansho ay sugnaadaan oo diintooda waxawaya inaysan ka tanaasulin ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahi subxana watacaala koonkana asagaa khalqay kitaabuuna soo raaciyey wuxuuna ugu talagalay in lagu dhaqmo annaga kama qaadanayno bili aadan waxay qorqoreen kama qaadanayno kitaabkaasaan raalli ku nahay dadkana waxaweyaan ku qancaan wax kasta oo la sameeyo iyo ciidan kastoo la xashdiyo iyo guluf kastoo la abaabulo marna waxa weyaan ilaahi subana watacaala kitaabkiisa waxaweyaan koonkan waan lagu maamuli doonaa insha allahu tacaala marka dadkana insha allahu tacala ha sabraan ha dulqaataan ciidamada shisheeye ee gobolka shabeellaha hoose ku sugan ayaa marar kala duwan waxay la kulmeen weeraro khasaarooyin kala duwan geestay dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ku faraxsan yihiin weerarada lagu leynaya ciidamada shisheeye maadaama iyaguba waa ciidamada shisheeye marar kala duwan ay shacab xasuuqeen islamarkaasina beerahooda ay xoog ku degan yihiin